بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبyina mحmed وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd waxaan soo haynay kitaabkii aljamiع الكبيr للإmam أbي عيسى التirmidiي رaximah الlه taعaalى kitaab اlcilal ayaan ku dhex jirnay akhirkiisa wuxuuna ka hadlayey qaraabada xadiidka ku dhex ku dhacdo dhexdiisa waxaa noo soo dembeeyey xadiidkii uu yihi qaala qaala abu ciisa hada xadiiثu غariib min qibali isnaadihi laa naclamu axada xadaثa bih can shucbata ayra غayra shabaabh waqad ruwiya can الnabiy sal اه l slam min أwjuhin kahiira anahu nuhiya anahu nahaa an yuntabada fi الdubaءi wاlmusafat وxadiiثu shabaabata inamaa yustaqrabu lأnahu tafarada bihi can shucba shabaabaa shucba kala gooni noqday waqad rawaa shucbatu wasufyaan الthawriyu bhada اlisnaadi can bukayr bni caطاء can cabdالرaحman bni yacmar can الnabiy sal اه slm anahu qaala alxaju carafa fahada اlxadiiثu اlmacruufu waa xadiidka la yaqaano cinda ahli اlxadiiثi ahlu xadiidka agtooda bihada اlisnaadi lagu yaqaano yacni marka xadiidkan hariib wuxuu ku yahay matnigan sanadkan hariib uu ku yahay ee sanadka hadda uu soo sheegay matnigiisa saxda ahna waa alxaju carafa kaasaan ka soo hadalnay mid kaleu keenayaa marka haddana oo hariib ah noocan marka hadda uu soo wado waxay tahay xadiidka saxaabiga waa leeyahay laakiin sanad mucayanoo hariib uga uga yahay xaggiisa ayb qala xadaثna mحamed bn bashaar qala xadaثna mعaad bn hishaami qala xadaثanii abi wahuwa hishaam bn abi cabdالlahi addastuwaa-y can yaxya bni abi kahiiri qala xadaثanii abu musaaxim anahu samca aba hurayrata yaqulu qala rasuulu اlahi sal ly slam man tabca janaaزaة qofkii raaco fasalaa calayha ku tukado falahu qiraaطin buu leeyahay waman tabicahaa qofkii raaco xataa yuqضىa qada'uhaa ilaa dhammaadkeeda laga guto falahu qiraataani baa u sugnaatay qaaluu yaa rasuula allah ma lqiraataani qaala asgaruhumaa kan ugu yar midlu uxudin oo kale wa qaala xadaثanaa cabdullahi bn cabdiraxmaan wa abu muxamed addaarimiyu qaala ahbaranaa marwanu bnu muxamed wahuwa marwanu bnu muxamed can mucaawiyata bni salaam qaala xadaanii yaxya bnu abi kahiir qaala xadaanaa abu musaaxim anahu samca aba hurayrata can الnabiy sal l slama qaal man tabica janaazatan flahu qiraaطu fadakara naxwahu bimacnaahu qaala cabdullaahi waa daarimi waahbaranaa marwaanu fiiri marka sanadkii hore hadda waa min xadiidi abi hurayra weeyaan sanadkuna waxuu isaga soo dhacayaa yaxya bnu abi kahiir laba marka mutaabaco waayo min xadiidi abi hurayra qaala cabdullaahi waahbaranaa marwaanu cabdالlahi بn cabdالرaحmaan الdarimi qaala وأخbaranaa marwanu can mucaawiyaةa bni slaam qaala qaala yaxya waxadaثanii abu saciidi mowlى اlmahriy can xamزaةa bni safiinata dariiqa hore waa ka bedelay can xamزaةa bni safiinata can الsaa'b anahu samca caaئiشhaةa can الnabiy sal اه l slm naxwhu muxuu ka dhigay hadda marka min xadiiثi caaئiشha hadhow marka min xadiidi caa-isha xadiidkan waa u jiraa xadiidkan oo janaasada ka hadlayo abu hurayrana waa wariyey caa-ishana waa warisay laakinahu gariibu min xadiidi saaib can caaisha saaib an can caa-ishau gariib ku yahay qaala qultu liabi muxamed cabdillaahi bni cabdiraxmaan baa waxaan ku idhi tirmidi baa dhahaya ma ladii istaqrabuu maxay gariibsadeen min xadiidika xadiidkaagana ka mid ah bilciraaqi ciraaq dhexdeeda yani rexladii marka ciraaq maxaa axaadiidtaada ka midoo ay qariibsadeen meeshaa ku qariibsadeen faqaala wuxuu yihi xadiidu saa'ibi can caaishata can الnabiyi sal ll ly slam fadakara hada اlxadiid ayuu sheegay qaala wasamictu moxamed bna ismaaciil baan maqlay yuxadiثu bihada اlxadiiثi isagoo xadiidkan sheegaya can cabdillaahi bni cabdiraxmaan taariikhduu ku sheegay can cabdillaahi bni cabdiraxmaan waa daarimi qaala abu ciisa wahada xadiiثun waa xadiid qad ruwiya min gayri wajhin ayaa looga wariyey can caaishata can الnabiy sal ll ly slam wainamaa yustagrabu hada اlxadiiثu xadiidkan marka waa la qariibsanayaa lixaali isnaadihi isnaadkiisa darteed xaalka isnaadkiisa liriwaayati saa'ibi ayaa loo qariibsanaa darteed can caa-ishata can inabiyi sala alla ly slam marka maxaa hadda qaraabadu ay ku dhacee xadiidu caa-isha qariib ma aha waa wajba wujuuh badan buu ku yimid laakiin min xadiidi saa'ib isaga oo uu saa'ib ka warinaya caa-isha ayaa qariib uu ku yahay marka waa qariib nisbi ah waxyaabahan uu tilmaamayo oo dhan ayb qaala xadaanaa abu xafsin camru bnu caliyin qala xadaanaa yaxya bnu saciidin alqaطaan qala xadaanaa almugiiraة bnu abi qurata aلsaduusiyu qaala samictu anas bna malik yaquulu qaala rajulu nin baa wuxuu yihi yaa rasuula allah wuxuu yihi rasuul allow acqiluhaa waatawakalu ratiga ama yacni hashayda ma dabradaa oo ilaahay ma tala saartaa k markaa ow amase udliquhaa mase waa iska sii daayaa wa atawakalu allan tala saartaa qaala wuxuu yidhi icqilhaa acqiluhaa midda hore waa hamzada hamzatu lmudaaraca hamzadii mudaarica waa acqiluhaa aniga ma xiraa waay waa hamzatu lqadci marka middaan dambe waa amar waaye icqilhaa caqala yacqilu icqil ayay noqonay marka waa hamzatu lwasl qaala acqilhaa xir buu yidhi watawakal ilaahayna tala saaro qaala camru bnu caliyin qaala yaxya bnu saciid yaxya bnu saciidin alqaطaan haadaa cindii xadiidu munkarun agtaydu waa xadiid munkar buu yihi xadiidkan halkan wuxuu rabaa inuu ka hadlo nakaarada xadiidka munkarka ah xadiidka munkarka marka la fiiriyo culimada aqwaashooda iyo marka ay xadiidka takhriijkiisa iyo iclaalkiisa ay ku jiraan saddex qowl baa ku jirto imaam axmed iyo yaxya bnu saciidin alqaطaan iyo iyaga bimujarad xadiidka haddii uu nin la tafarudo ninkaa ama xaafid ha ahaado ama yaanu ahaa ninkaa xaafid hadduu doono ha ahaadee marba haddii aan lala warinin oo mutaabaca iyo waxba aanay jirin bimujaradi tafarud ayaa laga yaabaa marar badan inay nakaaro ku idlaaqaan imaamu shaaficina wuxuu leeyahay haddii uu xaafid la tafarudo laakiin cidna ounan khilaafin mukhaalafa aanay jirin xadiidkaas xadiid saxiix ah waaye munkarna ma la dhahayo waa madhab labaad waaye kan saddexaadna abu yacla alkhaliili ayaa laga soo guuriyayo isaga wuxuu leeyahay wuxuu kala qaadayaa xufaadda iyo shuyuukhda cilmulxadiidka marka la joogo fulaanun shaykhun marka la yidhaaha shaykhun yani maahan tacdiil meesha u dambeysay ma aha oo ugu fiicnayd ma aha marka isaga wuxuu leeyahy tafarudu shuyuukh ma aqbalayo ilaa la mutaabaceeya ma ahani amaa tafarud اlxufaad yaqbal waa aqbalaya saddexdaas war baa marka nakaarada ku jirta iyadana qaala abu ciisa abu ciisa wuxuu yihi alimaam abu ciisa tirmidi hada xadiidu غariib min hada اlwajhi xadiidkan marka wejkan gariib buu ku yahay laa nacrifuhu ma garanaynu yidhi min xadiidi anas bni malik isagoo ah ila min hada اlwajhi waqad ruwiya can camri bni umayata adamriy can الnabiyi sal ll ly slama naxwu hada ayaa laga wariyey iyadana marka noocda qaraabadii buu kan ku sheegay ayb marka cilalu sagiirka oo wax yar uun iska ahaa oo yareeyey laakiin fawaa-idiisu ay badnayd yacni dhowr mas'alo musطalaxa ka midana oo uga hadlay halkaas uu marka ku dhameeyey alcilal اlkabiirka ama alcilal اlmufrad kitaabka kale la yihaaha waa kitaab weyn isaga kan ka weyn midkan marka alcilal sagiirkii weeyaan kitaabkana isaga ugu danbeeyo qaala اlmualifu raximah اllah abu ciisa tirmidi wuxuu yidhi waqad wadacnaa hada اlkitaaba kitaabkan ayaan dejinnay oo waan alifnay oo waa dejinay buu yidhi cala alikhtisaari waxaan ku alifnay ikhtisaar waa soo koobnay ma faraha kama aanan badinin buu leeyahay limaa rajownaa waxaan sidaana u yeelnay rajaynta aan rajaynayno fiihi kitaabka dhexdiisa aanaan rajaynayno min almanfacati ah waxa aan rajaynayno kitaabka dhexdiisa ka rajaynayno min almanfacati ah leanna manfacadu ikhtisaarkay kusoo xasilee waficla ibnu rajab wuxuu yidhi xaqan marka ilaahayna markaa ducadiisana waa u aqbalay manfaco badanna kitaabkiisa waa laga helay shaki ma leh nacam bal culimada waxay ka fadilaan xataa yacni kutubaha saxiixa ahee isaga ka saxiixsan way ka fadilaan oo bukhaariga iyo muslimka iyo dhinac marka laga feeriyo dhinacay uga fadilaan waxay tahay bukhaariga iyo muslimka nin waxyaqaana wax kala bixi karo laakiin kitaabkan abu ciisa tirmidi jaamiciisa ninka bilowga ah waa ka faa'iideysan karaa lianna xadiidkii ayuu keenayaa xukunkiibuu kuu saarayaa fuqahadiisay isugu khilaafsanaayeen buu kugu darayaa wixii qariib ah buu kuu sharxayaa wixii dhammaan marka wuxuu kuu soo dhigay bannaanka iyagoo aada u fudud laakiin bukhaari haddii arday lagu sii daayo waa ku adag yahay lianna isagiibaa xukunkiibuu meel dheer ka keenayaa xadiid buu si uga istimbaadayaa isagii aad uguma dhexhadlaya kitaabka dhexdiisa uguma dhexhadlayo waa adag yahay marka bukhaariga marka la fiiriyo xaqiiqatanna marka kitaabkan horumarintiisa yacnii dhinaca daraasaynta isaga marka horumarinta isaga aada ugu fiican yahay sababta waxay tahay ardaygii oo sanaaco xadiidna soo fahmay diraayadana wax ka fahmay axaadiid badanna qaatay ayaa waxaa dhacaysa marka yacnii inuu aada u fahmo cilmigan kutubtii kale marka bukhaariga iyo muslimka iyo kale way u fududaanaysaa marka yacnii si loo fiiriyo marka isaga marka saasu wuxuu u yidhi waqad wadacnaa hada alkitaaba cala alikhtisaari ayaan ku alifnay kitaabkan limaa rajownaa raje waxa aan rajaynayna darteed fiihi kitaabka dhexdiisa oo min almanfacati ah aan u rajaynayni ku rajaynayni marna waxaan u malaynaya inaan soo marnay kitaab inuu niyeysnaa mawquufaadka iyo inuu ka alifo iyo marfuucaad badan oo dheer inuu yacni aada u mabs u fidsan inuu alifo ayuu damcay laakiin kolley ma alifin midkaana ikhtisaar buu ka dhigtay marka wuxuu yidhi nas'alu llaha tacaala ilaahay waxaan weydiisanaynaa an nafca nafci baan weydiisanaynaa bimaa uu nagu anfaco fiihi kitaabka ku dhex jiro waxaa kitaabka ku dhex jira inuu alla nagu anfaco wa anlaa yajcalahu inuusan ka dhigin calaynaa annaga korkeenna inuunan uga yeelin wabaalan baas biraxmatihi ilaahay naxariistiisaanna ku weydiisanaynaa sidaas marka sidii ilaahay de uu ka baryeyna waa noqday oo kitaabka ummadda wuxuu u noqday imaam iyo marjic aakhiru lcilal cilalka marka aakhirkiisii weeyaan buu yidhi walxamdu lilaahi waxdahu cala afdalihi wasalaatuhu wasalaamuhu calaa sayidina calaa sayidi almursaliina muxamedin الnabiy اlumiyi waalihi wasaxbih waslama tasliima kahiira ilaa ywmi اddiin waxasbuna allah wanicma alwakiil marka kitaabka intaasuu ku dhameeyey wax yar marka waxaanu koobeynaa sidii khatmi oo kale kitaabka wixii aan ka faa'iideysanay iyo nidaamka uu kitaabka u qoray musanifka iyo wax yar oo ku saabsan iyada oo kolleytaba yacnii qoraal ahna waa samay doonaa in sha allahu tacaala kitaabka afar kun iyo dhowr xadiid buu ahaa afar kun iyo laba boqol iyo xoogaa xadiid ayuu ahaa ma saddex boqolba haddana maca dalika yacnii wax badan oo culuum kala duwan isugu jirto ayaa ku jirtay wuxuu u baahan yahay marka qofku maxaad ka faa'iideysatay haddii la yidhaha kitaabka ugu yaraan qaabka uu kitaabka u socdo inuu sheegi karo waa laga maarmaan culimadii horena markay kitaabka dhammaynayaan ama ay khatimaan waxay u samey jireen khatmi wax la yidhaha khatmigu kitaabka wax ku saabsan ayb marka tarjamada hadda musanifka waa kasoo hadalnay isaga imaam ab alimaamu abu ciisa tarjamadiisa kitaabku laba maaddow ka koobmaa ayuu ka koobnaay riwaaye iyo diraaya riwaaye iyo diraaya labadaasu ka koobmaa ayuu ka koobnaay amaa riwaayada markaan ka bilowno sanadka ugu caalisan ee kitaabka ku jiro waxaa weeyaan sanad hulaathi ah tirmidi iyo nebiga sal lla l slama saddex qof ayaa u dhexayso wa huwa xadiidun waaxidun waana hal xadiidkaas waa hal xadiid xadiidkaana wuxuu ku keenay kitaabu lfitan laba kun afar boqol toban iyo labo wuxuu yidhi xadahanaa ismaaciil bnu muusa alfazariyu ibnu binti asuddiy alkuufiy qaala xadahanaa cumar bnu shaakir can anas bni malikin qaala qaala rasuulu ulah sal l slam yaأtii cala اnnaasi zamanu asaabiru fiihim calaa diinihi kalqaabidi cala اljamri xadiidkaas baa ugu caalisan saddex ayuu nebiga ka tirsadaa halkaas xabaana hulaati uga jiro kitaabkan sunanka intii aan maraynay halkaas xadiid oo hulaahi ah baa ku jira bes inta kale rubaaciyaad iyo khumaasiyaad iyo sudaasiyaad iyo subaaciyaad hu- humaaniyaadna waa ku jiraa kuwa ah nacam ayb xadiidkanna marka axaadiidta wuxuu ku jiraa ibnu cadiy aljurjani kitaabkiisa kaamilka uu ku sheegay nuskhada ninkan cumar bnu shaakir oo anas ka wariyo ee nakaaradu ku jirto ayuu ku daray calaa kullin ayb cumarka cumar laftiisa ayaana marka dacfi uu ku jiraa waanan kasoo hadalnay dabcan oo imaam abu ciisa markuu xadiidkan keenay wuxuu yihi hada xadiidun gariibu min hada اlwجhi wacumar bnu shaakir rawaa canhu غayru waxidi min ahli اlcilmi wahuwa shayku basriyu shaykun marka nooc jarxi bay tahay shuyuukhdiisa uu tirmidi wax ka warinayay waxaa ugu badnaa ninka ugu badanoo uu wax ka wariyey qutaybat bnu saciid ayuu ahaa wuxuu ka wariyey lix boqol oo xadiid ka badan lix boqol oo xadiid ka badan ayuu ka wariyey moxamed ibnu bashaar ayaa ku xigo afar boqol iyo lixdan xadiid wax ka badan buu ka wariyey maxmuud ibnu khaylaan almarwasiyu ayaa ku xigo saddex boqol iyo dhowr xadiid ayuu ka wariyey kitaabkiisan uga dhex wariyey ayb shuyuukhda uu ka badsaday waxaa ka mid a sidoo kale abu jacfar albaqawi ayb ayaa ka mid ahaa shuyuukhda oo kutubu sita kutubtan lixda ah a'imada aliftay tirmidi wuxuu ka wariyey saddex ka mid ah saddexdaana waxaa ugu horeeya bukhaari oo bukhaari konton iyo saddex xadiid ayuu ka wariyey kitaabka intaan ku jirnay oo qaala xadahanaa moxamed ibnu ismaaciil ayuu dhahayay konton iyo saddex xadiid oo kitaabka ka mid ah bukhaari baa ugu sheekh ahaa tirmidi de cilalka iyonaad isaga unbuu ka keeni jiray waaba ogeydeen ayb laba meel oo ka midana wuxuu sheegay alimaamu tirmidi bukhaari inuu isaga ka maqlay laba xadiid labada xadiidna dee saxiixa kuma jiraan mid saddex kun shan boqol sideetan iyo sagaal qisatu bani nadiir weeyaan midka kalena afar kun lixdan iyo kow xadiidkii cali bni abi aalib oo uu yidhi yaa caliy laa yaxilu liaxadin yujnibu fi hada almasjidi hayrii wahayruk nacam saa uu yidhi kadib markaa wuxuu yidhi waqad samica minii moxamed bnu ismaaciil hada alxadiida wastaqrabahu ayb labada xadiidna bukhaari isagaa ka maqlay tirmidi saxiixa laakiin uguma warinin amaa tirmidi isaga konton iyo saddex xadiid buu bukhaari kitaabkiisaan uga soo saaray imaamu muslim hal xadiid ayuu ka soo saaray oo imaam muslim sheekh ugu yahay oo xadiidkaa lix boqol sagaashan iyo shan ayuu ahaa baabu maa jaa fii ixsaa'i hilaali shacbaana liramadaan oo wuxuu yidhi xadahanaa muslim bnu lxajaaj qala xadaanaa yaxya bnu yaxya qala xadaanaa abu mucaawiya can moxamed bni camrin can abi salamata can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam markaa xadiidkii buu sheegay ayb xadiidkaa marka dabcan kaa unbuu marka ka sheegay muslim abu daawuud wuxuu ka wariyey xadiid dhowr ah uu dhahayay qaala xadaanaa sulaymaan bnu sulaymaan bnu lashcah assijziyu ayuu dhahayay dhowr xadiid weyna aada uma badno sinaacada xadiidiga waxaa ka mid a ama riwaayada imaamu muslim ayuu kala mid ahaa meelaha mararka qaarkood fii muraacaati siyaqi ladaa siiqatu addaha inuu ilaaliyo oo xadiidka lix boqol konton iyo lix oo kale wuxuu yidhi xadahanaa qutaybatu wacaliyu bnu xujrin qaala qutaybatu xadahanaa shariik waqaala caliyu bnu xujrin ahbaranaa shariik meeshaa marka waa musaayara oo imaam muslim dariiqadiisoo kale waaye aada uma badna laakiin sidaa marmarka qaar ayuu yeelayay wixii uu majlisu samaaca kusoo qaato iyo wixii mudaakara uu kusoo qaato wixii mudaakara uu ku qaato waa caddaynayay mararka qaar wuu caddeeyaa xadiidka lix boqol toddobaatan iyo laba wuxuu yidhi xadahanaa alxasanu bnu caliyin alkhalaal markuu xadiidkii keenay oo dhammeeyey buu yidhi xadaanii alxasanu bnu caliyin bihada ow shibhihi fi lmudaakarati buu yidhi waa qeyday marka mudaakaradii buu ku qeyday ayib ma ku idlaaqo wixii uu cardulqiraa'a kusoo qaato mararka qaar xadahanaa ma idlaaqaayo waa qeydayaa oo sideed boqol sideetan iyo afar xadiidka ah wuxuu yihi xadahanaa abu muscab almadiniyu qiraa'atan waa qeyday sida badan kitaabkiisu wuxuu ku bilaaba wuxuu ku bilaabaa axaadiidta hariibka ah axaadiidta hariibka ah buu ku bilaabaa kuwa saxiixa ah ee xooga badanna gadaalo u dhigaa isaga sidaa marka muslim waa khilaafsan yahay oo isaga muslim muxuu sameeyaa kuwa xooga badanuu ku bilaabaa hoosa usoo socdaa laakiin tirmidi kuwa hariibkau bilaabayaa kadib kuwa xooga badan gadaal u dhigaya oo matalan bayculfuduuliga markuu ka hadlaayey wuxuu ku bilaabay xadiidu xakiim ibni xisaan inuu nebiga udxiyo usoo gaday diinaar oo udxiyadii uu sii gaday isagoo diinaar wado iyo neefkii udxiyada isagoo wado inuu ula yimid waa xadiid xakiim markaasuu wuxuu yidhi xadiidu xakiim ibni xisaam laa nacrifuhu ila min hada alwajhi waxabiibu bnu abi haabitin lam yasmac cindii min xakiim ibni xisaam ayuu yihi waana cileeyey soo ma aragtid kadibuu wuxuu keenay xadiidka curwat albaariqi oo uu yidhi bukhaarina uu wariyey ayuu ku xijiyey marka xadiidkaas saxiixa gadaalo u dhigay midkan qariibkuu soo hormariyaa xaafid ibnu a ibnu rajabna waa sheegay arrintaas sidaas xaalkiisu inuu yahay saniicaasina marka nasaa-i buu markaa kula socdaa dhinacaas oo nasaa-i markuu duruqda istiicaabayo wuxuu sameeyaa bada-a bimaa huwa galatun waxaa qalad ku jirau ka bilaabaa uma yadkuru bacda dalika sawaaba sawaabkuu gadaal ka sheegaa dhinaca marka muslim dariiqiisii ma raacina nasaa-i buu markaa isla mid ay ka yihiin kitaabka intaan aan ku jirnay mucallaqaad yar ayaa ku jiray axaadiid dhowr ahoo mucallaqaad aan badnayn waa sida muslim oo kale mucallaqaadkiisu waa yar yihiin tirmidi ayb waxaa ka mid a laba boqol labaatan iyo afar wuxuu yidhi waruwiya can caliyin wa cuhmaana annahumaa kaanaa yatacaahadaani dalika wayaquulaani waxay dhahayeen ist istawu ayb waxay dhahayeen marka kuwaan fiiriy ilmaha marka waruwiya can caliyin wa cuhmaana anahumaa kaanaa yatacahdaani waa mucallaq sanadka hore ayuu ka gooyey qeybta hore ayb waxaa ka mida laba boqol iyo soddon wuxuu yihi waruwiya can ibni mascuudin anahu sallaa bicalqamata wاlswad calqama iyo aswad ayuu la tukaday faaqaama axadahumaa midkood wuxuu istaajiyey can yamiinihi wاlaakhara can yasaarihi warawaahu can الnabiyi sal ly slam nebigana waa ka wariyey arrintaas ee middaa iyadana waruwiya can ibni mascuudin ma sheegin sanad kuma keenin waa mucallaq laba kun sagaal boqol iyo sagaal wuxuu yidhi waqad ruwiya can ibni cabaas ana nabiya sal ly slama nahaahum an yaطruqu الnisaءa leylan saasaa ibnu cabaas laga wariyey qaala faطaraqa rajulaani bacda nahyi الnabiyi sal ly slama fawajada kulu waaxidi minhma maca imra'atihi rajulan meesha aharkaasna xadii aharkaana waa mucallaq axyaanan mucallaqaadkiisu marka aada uma badna axyaanan mawquufaad waa ku jiraan yar kitaabka oo uu sanad kusoo saarayo weliba laba kun lix boqol konton iyo kow wuxuu yidhi xadathana aljaruud bnu mucaad qaala xadathana alfadl bnu muusa can sufyaan athawriy can abi xamzata can ibraahim qaala kulu binaaءi wabaalun calayka qultu ara'ayta maa laa budda minhu qaala laa ajra walaa wisra waa mawquufun calaa ibraahim annaqaci weeyaan isagana sanaduuna ku wariyey mawquufaadku marka aaday ugu yaryihiin kitaabka iclaalka qaabka uu tirmidi wax u cileynayay axaadiidta uu u cileeyo noocyo kala duwan bay ahaayeen wuxuu ku cileeyaa inqiaac aada inqiaaca inuu ugu cileeyo weliba waa badan tahay taqriiban marka ruwaad aad iyo aada u fara badanna wuxuu ka sheegay yacni fulaan lam yudrik fulanan hebel hebel ma soo gaarin ayuu dhahayaa iclaal buuna ka wadaa aad bayna u badan yihiin weliba haddii hadda la yidhaahdo laba siba waa loo daraasaynayaa oo ruwaaddaas uu leeyahay irsaalka khafiga uu ku xukumaayo haddii hadda la yidhaahdo hala baaro waa baxdi aad u weyn baa kasoo baxaya axaadiidtii laftoodana sidoo kale ilaa meel waxaan isleeyahay marka konton raawi ayuu wax ka badan ayuu wuxuu ku sifeeyey irsaal konton raawi ka badan ayuu irsaal ku sifeeyey yani haddaad ururiso yani fulaanun lam yasmac min fulaantiisa konton iyo xoogaa waayo raawi ayb axyaanan wuxuu wax ku cilaynayaa inqiaac isagoon sheegin mowdicu linqiaac mararka qaar buu wuxuu leeyahay hada xadiidun laysa bimutasilin xadiidkan mutasil ma ahan buu iska dhahayaa ma sheegayo marka meesha inqiaaca uu ka jira ma sheego waa yar tahay sidaasna laba meel ayuu tadliis ka sifeeyey meel waxay tahay jariir ibnu cabdilxamiid addabbi ayuu yidhi dallasa can hishaam ibni curwa hishaam ibnu curwa uu ka tadliisiyey kun saddex boqol soddon iyo laba xadiid ka ah waay oo wuxuu yidhi waxadiidu jariirin yuqaalu tadliisun dallasa fiihi jariirun ayb jariir ayaa tadliisiyey lam yasmachu min hishaam ibni curwa meeshaana marka de waa inqiaac oo khafi a waay meesha labaadna sufyaan bnu cuyayna ayuu tadliis ku sheegay saddex kun sagaal boqol sagaashan iyo labo wuxuu yidhi wa kaana sufyaanu bnu cuyayna yudallisu fi hada alxadiid ayb farubamaa dakarahu can zaa'idata can cabdilmalik bni cumayr warubamaa lam yadkur fiihi can zaa'idata saasuu yidhi inqiaaci halkaa aan uga baxno wuxuu wax ku cileeyaa ruwaadda dacfigooda mararka qaar oo wuxuu leeyahay fulan waa daciif xadiidka waxaa ku jiro wa hada xadiidun laysa isnaaduhu bidaka hebelaa ku jiro ayuu leeyahy hebelkii ugu daciifinaya wuxuu kitaabka dhexdiisa ugu uga hadlay laba boqol iyo afartan raawi hal dhiman yani waa laba boqol soddon iyo sagaal raawi ayuu kaga hadlay kitaabka dhexdiisa oo jarxan wa tacdiilan uga hadlay qaar yar oo hiqanimadooda sheegaya waa jiraa intooda badan laakiin waa dad oo markaa yacni dacfi uu ku jiro iyada lafteeda daraasaa ka furnaanaysa oo ruwaaddaas tirmidi sidaa uu yidhi culimada kale maxay ka dhaheen fiirinay u baahan tahay lafteeda ayb waxaa kaloo wax ku cileeyaa atafarud tafarada bihi fulaan ama qaraabada hadda aan aan usoo dambaysayn oo axaadiid badan buu sidaas ku cileeyaa waxaa ka mid a xadiid anas ibni malik man wajada tamran falyufطir calayhi waman laa falyufطir calaa maaءin faina almaءa طahuurun markaasuu yihi xadiidu anas laa naclamu axada rawaahu can shucbata mila hada gayra saciid bni ayb gayra saciid bni caamir wahuwa xadiidu gayru maxfuud walaa naclamu lahu asla min xadiidi cabdilcaziiz bni suhayb can anas gariibku markaa aad buu ugu cileeya waxaa kaloo ku cileeyaa wayucilu bilmukhaalafati mukhaalafada aad buu weliba ugu cileeyaa mukhaalafada dhowr nooc waayo mararka qaar wasli iyo irsaal baa iskhilaafaya oo wuxuu leeyahay hada alxadiid wasalahu fulaan hebel baa wasliyey ama isnaadiyey hebelna waa wa arsalahu fulaan marka dariiqadiisa waxay tahay marna qaraa-inuu wax ku rajaxaa marka marna wuxuu rajaxayaa irsaalka asax a buu leeyahay marna waxaa wuxuu rajaxayaa wasliga waqfi iyo rafci mukhaalafo oo waxaa mararka qaarna waqfi iyo rafci nina nebigu u koryeelaa xadiidka nina ma gaarsiinaya rasuulka oo wuxuu leeyahay hebelna waa waqfiyey hebelna waa rafciyey iyadana marba sibuu rajaxayaa qaraa-inta iyo xifdiga iyo waxbuu wax ku rajaxaa mararka qaar ziyaadada mukhaalafada waxay ka imaaneysaa ziyaado fi sanad ama ziyaada fi lmatni ayay ku imaanaya ziyaadadaa lafteeda marka wxuu yaduuru maca alqaraa-in oo aziyaadatu min athiqati maqbuulatun iskama dha iskama idlaaqo inuunan idlaaqayninna marar meelo badan baad laga fahmaa kitaabkana aan kusoo marnay ziyaadada waxba kuma cileeyo haddii majlisku tacadudo oo xadiidkii laa nikaaxa ilaa biwaliyin markaan soo maraynay wuxuu yidhi sufyaan iyo shucba xadiidka waxay ku wariyeen mursal ahaan oo can abi burdata can inabiyi sal ll ly slam ayay dhaheen israa-iil iyo rag kalena waxay ku wariyeen buu yidhi xadiidka wasli waa isnaadiyeen isagu marka wuxuu leeyahy riwaayada israa-iil iyo ragga kale oo musnadada ah ama mawsuulada ah wuxuu ku jir wuxuu yidhi majaalistaa tacadudayo majliskii sufyaan iyo shucbe ay uga maqleen ma ahna majlis kale iyaguna uga maqleen markaasuu weliba arrintaa daliilkeeda duldhigay sufyaan iyo shucba inay mar isla wada maqleen marka ziyaadadu haddii idataxada almajlisu qaraa-intuu ku soconaa marka oo ziyaadada iska qaadan maayo haddii majlisku uu tacadudana ad markaasi xadiid wuxuu ula dhaqmaa ziyaadada xadiid gaar ah ula dhaqmaan waxaas oo dhan marka waa sinaaca xadiidiya haddii waa la mihaalinaa la dhahana aada loogama gaarayo mukhaalafada marka aad buu wax ugu cileeyaa alimaamu abu ciisa tirmidi matniga ayuu mararka qaar cilaynayaa matniga laftiisa haddii matnigu nakaaro xagga macnaha ku jirta waa cilaynaya oo xadiidka boqol toban iyo sideed riwaayat alacmash can abi isxaaq can اlswad can caaishata kana nabiyu sal l slama yanaamu wahuwa junub walaa yamasu maa walaa yamasa maa-an ayb biyo ma taabanaynin walaa yamasu maa-an habeenkiiba u seexanaya isagoo janaabo qabo biyona ma taabanaynin yani ma weyse qaadanaynin mana qubaysanaynin baa laga wadaa isagoo janaabo qaba u seexanayay xadiidka daahirkiisu saasoo tusaa faina fiihi waxaa ku jiro anahu yanaamu wahuwa junub min gayri an yatawada'a aw yaqtasil uma dakara kadib tirmidi wuxuu sheegay ana thawriya taabaca alacmash can abi isxaaq xadiidkaa marka acmash thawri baa mutaabaceeyey labaduna abi isxaaqay ka warinayaan wamaca hada iyadoo mutaabacadaa uu haystobow haddana wuxuu yidhi waqad rawaa gayru waaxidi can اlswad can caaishata can الnabiyi sal ly slam anahu kaana yatawada'u qabla an yanaam nebigu waa weyse qaadan jiray intuunan seexanin wahada asaxu kanaana asaxsan buu yidhi isaga min xadiidi abi isxaaq can اlswad ka asaxsan waqad ruwiya can abi isxaaq hada alxadiida waqad rawaa can abi isxaaq hada alxadiida shucbatu wاthawriy wagayru waaxidin yarawna hada galطa min abi isxaaq abu isxaaq inuu galad xaggiisa ka imaaday yahay bayna u haysteen sufyaan iyo shucba iyo raggan marka hadda matniga waay wuxuu cilaynaya ee sanadka daahiruhu waa sixaw ibhaam ayuu mararka qaar wax ku cilaynayaa sanadka haddii qof mubhama uu ku jiro ayib kadrada iyo mutaabacada iyo xifdigana waxbuu ku rajaxaa idiraabka waxbuu ku cileeyaa oo axyaanan yucallilu bilidiraab oo dhowr xadiid buu idiraabkaa ku cileeyay saddex kun iyo toddoba boqol shucba can abi isxaaq can rajuli can farwata bni nawfal anahu ata nabiya sal l ly slama faqala ya rasuula allah callimnii shayئa aqulu ida awaytu ilaa firaashi qaala iqra' qul ya ayuha alkaafiruun fainaha bara'at min ashirki xadiidkaas haddana min طariiqi israa'iil can abi isxaaq can murata bni nawfal can abihi buu soo saaray markaabuu wuxuu yidhi warawaa zuhayrun hada alxadiida can abi isxaaq can farwata bni nawfal can abihi can اnabiy sal ly slam wahada ashbahu waasaxu min xadiidi shucba waqad idaraba asxaabu abi isxaaq fi hada alxadiid ayuu yihi xadiidka konton iyo shanaadna isaga laftiisa idiraab ayuu ku cileeyey waayahay maadadiisa cilada cilalka badanaa bukhaari iyo cabdullaahi bnu cabdiraxmaan addaarimi abu zurca raggaasay ahaayeen cilalkuu kusoo sheegay ayib mararka qaar wuxuu cileeyaa axaadiidta uu dhahayo wafil baabi kuwa uu wafil baabi dhahayo ayaa ayuu cileeyaa lafteeda ayib waxaa kaloo riwaaya riwaayada baabkeeda ku jiro asmaa'da haddii kunyo la sheego mujarada magaceeda uu gadaal ka sheega ka sheegaa oo wuxuu leeya waa abu fulaan fulaan ibnu fulaan wey mutafiqa iyo muftariqa waa kala caddeeyaa mu'talifka iyo mukhtalifka wuu kala caddeeyaa ismiga muhmalka oo moxamed oo kale hadduu ku jiro waa caddeeyaa wa muxamedun huwa bnu fulaan oo kale u dhahaya diraayada waxa ku tacalluqo intaan riwaayada markaan kasoo koobo diraayada waxa ku tacalluqo gariibka waa sharxaa ayb oo markii uu xadiidkii sheegay akhbirnii biha walaa tadnin walaa tadnan biha calaya ha iga bakiilin yaquulu laa tabkl biha calaya wاdaniinu اlbakiilu wاdaniinu اlmutaham waa kii uu yihi ayb wajilfu اlkhubzi wاlmaa nadru bnu shumayl wuxuu kasoo naqliyay jilfu اlkhubzi yacni laysa macahu idaamun ayuu yihi maadada marka qariibka lafteeda mararka qaar a-imadiisa ayuu ka kee ayuu ka keenaa waxaa kalou keenay xadiidkii ibni cumar oo ahaa kaana yadahinu bizayti wahuwa muxrimun gayri lmuqatati qaala wuxuu yidhi muqatatun muayabun muayab ayuu ku macneeyey ayib mutuunta waa sharxaa oo tawjiihaadkooda saxiixa ayuu sheegaa in badan dariiqadiisuna waxay tahay xadiidku inuu xadiid ku sharxo macaanida nusuustana wuxuu ka qaataa fuqahada oo waa kii uu soo yidhi waalfuqahaau aclamu bimacaani alxadiid fuqahadaa ku aqoon badan uu yidhi xadiidka macaanidiisa iyo tawjiihiisa lix boqol soddon iyo sagaal ayb sidoo kale wou sharxay laysa cala almuslimiina cushuurun cushuurka waxa uu yahay buu meeshaasna ku sheegay ayib way badan tahay marka dariiqadiisa sidaas oo kale ah ayb waxaa kalou xaadiidta mararka qaar waa jamciyaa labada xadiid ee daahirka iska hor imaanayso wou jamciyaa ayb aadayna marka uga muuqataa taasoo kale oo labada xadiid ama laba wuxuu ku kala xambaarayaa ama mid walbaa yacni macnihiisa dhabtaa buu keenayaa mararka qaar dabdiga ayuu ka hadlaa walaakina allaha acaananii calayhi faaslamu sufyaan bnu cuyayn oo ka keenay anaa ka nabad galay shaydaanka faaslama dabdiga ahna waa waa diiday sufyaan bnu cuyayn oo wuxuu yidhi shaydaan ma muslim uu yidhi shaydaan faaslama ma ahane faaslamuu waay anaa ka nabadgelayo waa kii marka uu sidaa ku sheegay kitaabkiisu wuxuu aad mashhuur ugu yahay madaahib اlfuqahaa ayuu sheegaa madaahib اlfuqahaa waxaan kasoo qaadan karnaa kitaabka wuxuu ku dhex sheegay nuquulaad gariib ah oo a'imada madaahibta gariibka ah oo aan lagu aqoonin maalan shaafici oo kale ama madhabta shaaficiyada dhowr mas'alo oo aan lagu aqoonin buu isaga shaafici kasoo naqliyey iyadana waa faa'iido waay arrintaa iyadaa meeshaasoo kale marka waxaa ka mida maalan mas'aladii cadayga siwaaga toddoba boqol soddon iyo afar wuxuu yidhi walam yara shaaficiyu bisiwaaki ba'san awala nahaari wa aakhirahu shaafici cadayga dhib uma arkin qofka sooman maalinta awalkeeda iyo gelinka dambaba labadaba ayb ciraaqi darxu tahriibka wuxuu yidhi wahuwa qowlun gariibun can shaaficiyi laa yucrafu naqluhu ila fi kalaami tirmidiy laakiin tirmidi sanaduu ku werinaa warka shaafici iskama sheegayo bulqiini iyo ayaana doortay sidaas ciz bnu cabdisalaam iyo abu shaama iyo nawowi iyo way doorteen taas waxaa ka mida masalada shardiga nikaaxa qofku haddii uu haweentiisa kula shardisto magaaladan inaanan kaa bixinaynin ayuu ku guursaday shardigaasu ula galay magaaladan ma ka raraayo hadhow marka haddii uu ka raro khiyaara yeelane ma ka rari karaan ina axaqa shuruudi an yu an yuwafaa biha ma staxlaltum bihi lfuruuj xadiidkaasuu ku keenay oo markuu sheegay buu wuxuu yidhi cumar yaa sidaas qabeen markaa buu yidhi wahuwa qowlu bacdi ahli اlcilmi wabihi yaquulu shaaficiyu waaxmedu waisxaaq shaafici marka qowlkan in loo nisbeeyana waa gariib sida uu sheegay ibnu xajar oo ibnu xajar wuxuu yidhi naqlun gariib naqligaani waa naqli gariib abuu waxaa ka mida xanafiyada wuxuu kasoo naqliyey marka dhagaxa la tuurto oo tinta la xiirto inaan diib la marso karin ilaa dawaafka la sameeyo diibkana waa bannaanaa dabcan jumhuurku waa bannaynayeen ahlu kuufa saasuu kasoo naqliyey waa naqli gariib ah madhabtooda ku ah waxaa ka mid a imaam axmed oo uu ka keenay inuu ka laabtay dabqiga maqaarka in la magdaysan karo oo lagu intifaaci karo xadiidka ibnu cukaymna idiraab waa kii ku cileeyey waxaa ka mida baabu maa jaa-a fii kam tamkuthu nufasaa baabkaasi wuxuu keenay naagta hadday afartan beri dhaafto umusha ah dhiiggiina weli oo u joogo wuxuu yidhi salaada ka tegi mayso dhiiggaa dhiig faasida laga soo qaadaya lixdan maalmood ma la sugaayo markaasuu yidhi wabihi yaquulu sufyaanu thawriyu wabnu lmubaarak washaaficiyu madhabtana maxaa macruuf ku ah lixdana ugu badan madhabta shaafici ayb meeshaasna marka imaamu nawowi raximahu llah wuxuu yidhi waxakaa abu ciisa tirmidiyu fi jaamicihi can shaaficiyi anahu qaala akharuhu arbacuuna yowma wahada cajiibu wاlmacruufu fi lmadhabi maa sabaqa ayuu kitaabkiisa wuxuu ku caanbaxay ijmaaca inuu sheego ijmaacaadka wuxuu u sheegaa mararka qaar ajmaca ahlulcilmi laa naclamu khilaafan ayuu dhahayaa hal meel oo waxaa jirta uu leeyahay wa ajmaca akharu ahlilcilmi akharu ahlilcilmina waa sheego wa ajmacana waa sheegay meeshaa marka waxaa ka laga dhadhansan karaa khilaafka oo qariibka oo halka xaba camal inuusan saa dhib weyn inuunan u arkaynin laakiin wuu u caddaynayaa isaga laftiisa ayb mararka qaarna laa naclamu ikhtilaafan oo ikhtilaaf uma ogin iyo wax saas oo kale ayuu dhahay ayb aqwaasha fuqahada iyadoo muxara taxriirsan buu keenaa ayb shaafici labadiisa qowl qadiimka iyo jadiidka xadiidkii barwac binti waashiq fii kitaabi الnikax waa kii uu yidhi waruwiya can الshaaficiyi anahu rajaca bimisra can hada اlqowl wa qaala bixadiidi barwac binti waashiq naagta haddii laga dhinto iyadoon loo tegin meherna aan loo qadarin inay meher leedahay ayuu sheegay markii horena wuxuu dhihi jiray xadiidka barwac haddou ansaxo asaan qaadana qowlka kale uu qabay markii dambena masar uu tegayna wuxuu qaatay xadiidkaas buu ku dhaqmay ayb masaa-isha caqiidada shubhada iyo waxaa ku jira iyo aad baa uga hadlaa dhowr meel baana meeshaas marka caqaa'idka uga hadlay baabu fadli sadaqa sifaatka uga hadlay ayb meel labaad waxay tahay kitaabu tafsiir yamiin raxmaani mal-a yamiin raxmaani mal-a marku keena tafsiiru suurati lmaa-ida ayuu wuxuu yidhi wahada xadiidkaas markaa yamiinullaahi mal-a markuu keenay ayuu aayadii buu xadiidka ku fasiray marka ayuu warkii salafka iyuu sheegay oo uu yidhi ibnulmubaarak iyo ibnu cuyayna waxay qabeen ana hadihi alaxaadiida turwa hadihi turwa hadihi alashyaau waa la warinayaa wayu'manu biha waa la rumaynayaa walaa yuqaalu kayfa xisaabta ee qisaasta baabkaas markuu ka hadlaya xadiidu cadiy maa minkum min rajuli ilaa sayukalimuhu rabuhu markaasuu yihi uma rawaa wakiic anahu qaala man kaana haahunaa min ahli khuraasaan falyaxtasib fii idhaari hada alxadiid bikhuraasaan ninka reer khuraasaan oo halkan joogo xadiidkan ha ku ajeer tirsado inuu muujiyo ou sheego markaasuu tirmidi yidhi liana aljahmiyata yunkiruuna kalaam allahi caza wajal ayuu daba dhigay baabun fii khuluudi ahli ljannati wannaar markuu ka hadlayay iyadana wuxuu sheegay turwaa hadihi alaxaadiid wanu'minu biha walaa yuqaalu kayfa ma la dhahayo wahada aladi اkhtaarahu ahlu اlxadiidi an yarwuu hadihi اlashyaءa kama jaءat wayu'manu biha walaa yufasaru walaa yutawahamu walaa yuqaalu kayfa waa soo marnay tafsiir ali cimraan markuu ku jiray yujaa-u yajiiu lqur'aanu waa kii yidhi yajiiu hawaabu lqur'aan waana kii fasiray oo aada uga hadlay markaa tafsiiru suurati اlxadiid xadiidkii waladii nafsii biyadihi low anakum dallaytum bxablin ilى اlardi sufla lahabada calى اllahi oo aayadda huwa اlأwl wاlaakhiru uu ku fasirayay waa kii yidhi wafasara bacdu ahli اlcilmi hada اlxadiid faqaluu inamaa habطa calى cilmi اllahi wqudratihi wasulطaanihi wacilm اllahi waqudrathu wasulطaanuhu fi kuli makan wahuwa calى اlcarshi kamaa wasafa fi kitaabihi waa kii sidaa meeshaan uu ku yidhi ina rabakm laysa basma walaa gaa'iba xadiidkaas markuu fasirayna wuxuu yidhi wamacnaa qowluhu huwa baynakm wa bayna ru'uusi rixaalikm inamaa yacni cilmahu waqudratahu cilmigaa loo jeedaa buu yidhi khawaarijta iyo meelo badan buu ku radiyo laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min iyo xadiidkii ahaa iyo waa tuu fasiray amaakin meelahaasoo fara badanoo de kitaabka aan kusoo sharaxnay ayaa sidoo kale jiraan ayb raafidadana sidoo kale meelo uu ku radinayo ayaa jiraan iyada lafteeda min hunaa marka waxaan ogaanaynaa kitaabku inuu daboolayo wax fara badan buu daboolayaayo taqriiban zawaa-idda kitaabkanna taqriiban isaga rubciis ayay ku dhowdahay yani kitaabkan afar meelood marka loo qeybiya meel ka mid ah tiro ahaan yani meel ka mid ah waa axaadiid aynan warinin ugu yaraan qaabka uu isaga u wariyey maynan u warinin kutubta kale shanta kitaabee kale kutub sita mar waxaad fahmay inaan looga maarmi karin kutubta kale mar haddii kitaabka afar meelood meel axaadiid isagu kala gooni noqda kutubu sita ay tahay waxaad dareemay marka zawaa-iddiisu aad inay u badan tahay marka kitaabku waa kitaab sanaaca xadiidna leh diraaye iyo fiqhina leh weeyaan sidaas marka uu u tilmaamay ayuuna waana habka wax looga qaadan karana waa hab aad iyo aada u fudud dabacaadka kitaabka inta aan ku jirnay waa marar badan waa ka hadhadalnay dabcada waxaan isleeyahay shucayb ayaa xagga cilmiga min naaxiyat alcilmi iyo usuusha sugiddeeda iyo iyada aada ugu horeyso maxaa yeelay middan oo ta'siilka ilaa sideed xadiid waa ka maqan tahay oo tuxfaha uu sheegayo riwaayaadka maxbuubi keliya unbaadna moodaa inay iyagu wax ku dhiseen oo laba xadiid meelaha waxaana soo martay riwaayo kale oo riwaayat almaxbuubi aan ahayn oo shucayb uu sugay iyaguna aynan sugin ayb iyadana marka dabacaadkuna waxay u baahan yihiin marka iyadana waxyaaba badan in laga sii fiirfiiriyo waqtiga oo cariiri a dartiis intaasaan isleeyahay un wax badanaa kitaabka uun meesha uu u jeedo waa la fahmi karaa haddii mawaadicdiisa sidaas loo fahmo ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu kitaabka nagu anfaco idinkana inuu idinku anfaco cid walboo dhegaysataana uu ku anfaco wixii kitaabka markaa de sawaab aan ka sheegnayna ilaahay unbaana waafajiyey culimmadeennana waa uga duceyneynaa iyagana intii aan ka faa'iideysanay kitaabka iyo culumta kitaabka aan ku akrinaynay ee kale iyo iyo dhammaan cid walba wax ka faa'iideysanay iyo waalidkeen iyo dadkii yacnii tarbiyadeenna wax ku lahaa intaba ilaahay inuu dembi dhaaf siiyo jannadana uu ilaahay subxaanahu watacaala uu uga dhig annaga iyagaba uuna dejiyo ayaan rabbi subxaanahu watacaala aan weydiisanaynaa marka kitaabku halkaasuu ku joo ayuu ku dhammaaday sabti maanta hadda waa sabti bisha safaraan ku jirnaa kun afar boqol soddon iyo sideed ayuu ka dhammaaday ayuu ku dhammaaday kitaabka nasaa-igan in sha allahu tacaala akri doonnaa kitaabka kan markaa yacni ku xigo sunanu nasaa-iga marka nasaa-igu waxaan bilaabaynaa maanta hadda waa sabti sabtiga soo socdo ma ahane ka kale yani sabtiga soo socdo ma ahan sabtiga kale ayaa sunanu nasaa-iga aan bilaabaynaa in sha allahu tacaala wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina moxamed